guddiga ilaalinta deegaanka dhaxar iyo taliska booliska gobolka highland yahabandhige baawur wadey dhuxulsi sharci dore lahankugooy deegaanka gobolka highland taaseyti oo mamnuuc ku ah in la gooyo geedo gobolkunya mamnuuc ku ah gooyowka geedo iyo iiska wayna qofkii laka araga lakaganahay beesa taaseyti oo marka dambena dhuxlo dablo qabadsiyow qaar ku mid a guddiga oo la gudaway howlgalkiio ku suubeen deegaanada dhahar iyo waybayo markaasayti sheegeen inio gubeen baawurkii sida sharci darada ay dhuxuloon waday waana la ganaaha doono milkiilaha baawurka adagu maanta waxaan joognaa meeshaan dhuxul lagu gubayo dhuxusha oo meeshaan ama gobolkan ama puntland baa ka mamnuuca in la gubo in la shido in laga ganacsado intuba ay xaaraan iyo mamnuuc ka tahay ayaa waxa weyaan gaarigaani soo galay shalay magaalada kadibna waa la qabtay ciidanka booliska oo ku ammaana ayaa qabtay tallaaba muxuu ahaye waanu ku ammaanan yihiin kadibna dee sharcigii unbaa lagu fuliyey qodobka ama xeerka ilaalinta deegaanka iyo duurjoogta puntland oo baarlamaanku asixiyey oo madaxweynuhu saxiixay oo ku xusan qodobka sagaaliyo tobnaad oo ka kooban siddeed faqradood marka gaarigaasi dhuxushu siday waa la gubay maadaama aan laga faa'idaysan karin oo dadkii awal de waxaan lacagta iska geliyey ay oran karaan waa dad cid kala qaato ka faa'idaysatay saa darteed waxay noqotay qodobkay ka mid tahay in la gubo gaariga iyo cidda wadda iyo cidda gawaarida hele iyagana sharcigooda waa u harsan yahayo dee saldhiga iyo waxay u taalla maxkamadaha ay u taallaa dowlad dowladda puntland ee gobolka highland waxaanu annagu maanta geeska highland sano u joognaa dhuxul aanu walla yaabnay oo annaga shacabka iyagu aanay arag ilaa siddeed iyo toban sano aanay arag oo gaari saaran oo aanayba anagoo shacabkii aad ba ula yaaban yihiin gaariga sida tan u rarnaayo macnaha xamuulka ay la yaaban yihiin hawshiisa iyo raadkiisana muddo lagu daba joogay habeen hore ciidanka gaarigaa doon ay u soo jeedeen oo wareejinaya shan suxan ay la kulmeen gaarigaa waa soo qabannay waa ku guulaysanay waxyaalihii waxaa u eg oo dhuxushaa iyo cawska iyo wixii la midana annagu cashuur baanan ka oggolayn aragti baanan ka oggolayn haddaannu aragno annaga gubis bay noo tahay annaga gubis bay noo tahay ninkii rajo ka qabo annaga gubis bay noo tahay weliba gaariga iyo ninka wadana in xabsi dheeraada oo adag loo gudbiyo oo uu yaalbay u taala wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada puntland iyo horey sharcihan ku saartay gooyowka geedo iyo weliba eeska taaseyti oo dhibka ee isbeddelka cimilada iyo weliba deegaanka